bulshada ku nool deegaanada qaar ah ee hoos yimaada degmada balcad jowhar iyo bahday ayaa sanad walba waxaa saameyn ku yeesha fatahaadaha webiga shabeelle saamaynta ugu badan waxaa la kulma beeraleyda degan hareeraha webiga haddaba qaar ka mid a guddoomiyaasha tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhara ayaa ka hadlay sida looga hortagi karo saamaynta fatahaada marka intaasoo dhibaata oo nagu sameeyey saddexdii fasaloo soo dhaafnay haddaana cabsideed ay leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeydeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdina ka goosanin marka sidaas aaweed aan fasahaadeeda ooga cabsi qabnahay hadda oo xillida deerta hadee roobka bilaada marka cabsidaas walwalkeeda waa qabnaa anaga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaana gaartay oo ah saameeyaha oo ruuga shabeellaha dhexe waxaa nagu dambaysay saddex sano ilaa iyo afar sano ayaan maroynay dalaq la-aan sulwaraqel cumar guudle marka alxamdulilah waxaa intaas aa sababay ilaahay qudradiisa waaye waxaas adduunyada horta aynaga ma jirto buuq anaga fatahaad aad iyo aad u weyna anaga naga baxday laba sano nagu socotay sanadkii saddexaad ayaan iska xirnay anagoo waa ka baxdeen qalka baahidii waa ka baxdeen deheyno oo dalagii abuuranay intan waxaa nagu timid fatahaadii ayaa wadan magaalada markiin soo aadayna hataa wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelaan ka baxna malaha afarta koono dawladda hirshabeelle waxaan ka rabnahay inay gacan nagu siiso ama garab nagu siiso waxaan rabnahay hay-adaha samafalka en inay garabna siiyaan ilaaha wax bixi karo waayo bini aadanku sidiisa buu qadarta ilaahaya iskale dadaalna ma reebana markay tuulada tahay tuulada isxilqaan oo meelihii khatar ka imaan karta ay haysaa weliba uu dhul dhamo baacad weyn oo dawlo u baahan maaragtay u baahan aysan shicib oo tuulo degan xoog usaynin haddana intii awoodeyna waa rafanaynaa walow awoodda ilaahay gacantiisa ay ku jirto waxaan ka helnay walax yar oo kaalmo ee sanadkii dhawaay walooyinkaan loorada bixiyo bisha case haddou ilaahay ku diidin loorartii aan kuley waardiye ahaan u haysanaa hadda wax weyn ma jiraan shaqaduna hadda badanaa waana waa qabanay wallaahi buulo haddau biyaha keeno webiga masalkaan hadda roob ka da-aayo hadda meelo badanaan wax ka qabanayaan loo ror saarnay meelahaas cabsi weyn ay leeyihiin maasha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin aniga kama saari karno qoryo wiish iyo waxyaalo badan u baahan waaye marka qorya wax badan waa sheegnay laakiin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalmo aan ka helna ma jirto